أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatu golaha nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa si adag uga hadlay kufsi dhibaatooyin kala duwan oo milishaadka riddada ka geysteen deegaano hoostaga degmada ruunilgood ee gobolka shabeellada dhexe dibadbaxyo ka dhan ah dowladdaas libiyadda kenya ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi iyo deegaano kale oo ka tirsan dalkaasi askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakti dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa qabatay bandhig cilmiyaada lagu dhiirigelinayo barashada iyo ku hadalka luuqadda carabiga ah xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu afduubtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona xog dheeraad ah laga helayo dhacdadaasi macallimiinta madaariista ee deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga gedo ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo ay u soo gebagabaysay wilaayadaasi bulshooyinka ku kala dhaqan degmada kamsuma iyo deegaano hoos yimaada degmada ceelbuur ayaa goobo fagaarayaal ah ku dacwaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan golaha nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa si adag kaga hadlay kufsii dhibaatooyin kale oo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ay ka geysteen deegaan hoostaga degmada ruunirgood ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada dhaca xeebta gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya tuulooyinka dhanka deexda ka xiga degmada runurgood ayaa sheegaya in maleeshiyaadka riddada ay halkaasi ka geysanayaan kufsi ka dhan ah dumarka muslimaadka iyo dhacay u geysanayaan xoolaha shacabka nabadoon macalin moxamed oo ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinaya gaboodfallada baahsan ee ay maleeshiyaadka riddada xasan gurguurta ay ku hayaan bulshada waxaa ka mid a waxyaabahay ku kacayaan kow gabar muslimada hadday rabto ha noqoto sagaanshan jir hadday rabto ha noqoto toban jir waa kufsanayaan waxaan kala qaad lahayn ninkii qabay amba kii la dhashay amba hadda ha joogo hase maqnaada waa isugu mid isagoo dayaayo ayay hortiisoo daawanayay hortiisay ku faraxumayhaayaan hornimayo dhibaatadaasaana haysata muslimiinta meeshaas ku degan dhibkaasaa lasoo gudboonaaday waxaa kaloo xusid mudan waxay dhaafayaan xitaa maqaarada xoolaha laga bixiyo waa qaadahayaan wax kale iska daay baase iska daa iska daa mataqaanaan xoolo waxay dhaafayaan ma jiraan wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka ku dhaqan tuulada cadcadde iyo hareeraheeda ay qaateen mowqif geesinimo leh waxayna diideen in murtadiinta ay raashin ka iibiyaan iyagoona isaga barakacay deegaanka naqiib cabdiraxmaan oo ka mid ah nuqabada deegaanka ayaa isna xaqiijiyay in murtadiintu ay kufsi jamaaci ah u geysanayaan dumarka deegaanka wuxuu carabaabay in maleeshiyaadka murtadiintu ay ka firxanayaan dhulka deexda marka ay maqlaan in mujaahidiintu ay ku soo dhowaadeen marka waxay suubaayeen dadka guryihii joogay iyo gebdhihii iyo xaafadihii iyo islaamankii sida nabaddoonka u sheegay macnahay iska gumaadaan asay miday xoogaan iyo tacadiyada zaa'id ahay wadaan afar cawo gabadh dhanay tacadiyada loo geysta ka mid ah oo wadaadkeeri bannaanka jiray u tegeen indhahay ka duubeen marka nidaamkay suubaan nidaamkaas waaye duq oo sagaashan iyo lix sano jirtana waa u tegeen laleedan oo macnaha meesha ku farxumeeyeen marka saas dana waxaa la sii jiro nimanka waa cararayaan marka waa cararayaan marka daday u tegeen waxaan taarikhdan maqlay ilayaa badnay qore laga qore laga baxshay labaatan lama doolar oo homiil ku raaca nin baa yidhi qor macays argin hala isiiyo labaatan lama doolar hala isiiyo waxaa soo jirisaa la yidhi waxaan ka ibidow dhulkaas hoosaa laga keeno wuri waxaa laga keeno wuri meelaha difaacaysanaa la yidhi wuri meeshana shabaabaa laga joogi karina wuri marka nimanku saasay u cararayaan xaaladooda waa saas badar la yidhaha qamadii soo rareen haddana oo mucaawinada dadkan u qabeena leeyihin cadcadeeyay keeneen shacabkii isu waceen iyo caddaanlixii gurigan la dhigamaa shacabka yidhi inya qaadeenay waxay ku sawireen meelceelka xagga oo quraacda la yidhaahdo dalcinyis ka dhigan dalcaday ku sawiran waana qamadii eber oo madoobaada dadka waxay yidhahaan qamadiga aan ankusaan umana baahnin diintaan ilaashaynaa qamari lix doorar joogana diintaan ku gadamayna bannaankaas nagamara yidhi maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay dilka dhaca kufsiga iyo dhibaatooyinka kale ay kula dhaqmayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada ay kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kaga sugan yihiin dalka soomaaliya mahadsanida walaalka abu xasaan dowlad baxyo ka dhanaa dowladda salibiyadda kenya ayaa ka dhacay magaalada nairobi iyo deegaano kale oo ka tirsan dalkaasi sida uu ku waramayo maahir maxmed dibadbaxyadan oo ah kuwo xoogan oo looga soo horjeedo hindise ay soo saartay dowladda kenya ayaa ka socda inta badan ismaamulada dalkaasi halkaas oo ay isku dhacyo ku dhex marayaan ciidamada booliska iyo kumanaan dhallinyaro ah oo gadowsan isku soo baxyada oo soo bilowday talaadadii lasoo dhaafay ayaa ilaa iyo iminka ka soconaya inta badan ismaamulada khamiistii waxay isku soo baxyada ugu xoogan ka dhaceen magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka laba boqol oo qofna ay ku dhaawacmeen isku soo baxyada ka dhacay ismaamulada kenya sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo u badan dhallinyaro kenyaan ah ayaa ka gadoosan qorshayaal ka soo baxay kenya oo lagu aruurinayo lacag dhan laba dhibic toddoba bilyan oo dollarka maraykanka ah booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyey dad badan oo isku soo baxyo ka dhan ah dowladda ka dhigay magaalada caasimadda ah ee nairobi amnesty international iyo ururka dhakhaatiirta ee kenya iyo saddex hay-adood oo kale ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen gelinkii dambe ee khamiistii lasoo dhaafay ku cambaareeyey dilalka iyo dhaawaca ay geysteen ciidamada booliska ee dowladda william ruuto dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ee kacdoonka ka wada ismaamulka kisii waxay dhankooda xildhibaanada uga digeen ansixinta hindise sharciyeedka maaliyadda ee lacagaha balaayiinta doolar ee dheeraadka ah loogu uruurinayo dowladda kenya mahadsanid maahir askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa baktii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta u ka fuyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mujaahidiintu waxa ay laba qarax la beegsadeen askare kufaarta afrikaanta ka tirsan oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka gololey iyo degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe inta la xaqiijiyay waxaa qaraxyadaasi ku baktay saddex askari oo kufaarta burundi qayb ka ah laba kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana qaraxyadani oo ay bakti dhaawaca ku noqdeen askarta burundeska uu imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay weeraro kale oo ka kala dhacay baydhabo waajid iyo degmada janaale ay bakti dhaawaca ku noqdeen sagaal iyo labaatan isugu jirta kufaarta xabashada etoobiya iyo kuwa uganda iyo gaalo cadaan ah wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa qabatay bandhig cilmiyeed lagu dhiirigelinayo barashada iyo ku hadalka luuqadda carabiga ah cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan haya iyadoo lagu sagootinayey munaasabadda ciidda oo si weyn looga dabaaldegayay maalmihii lasoo dhaafay wilaayaadka dalka iyo guud ahaanba caalamka degmada jilib waxa ay ka mid ahayd magaalooyinkii ay ku ciideen bulshadii ugu badneed taas oo maalmihii ciidda wilaayadu ay bulshada u samaysay barnaamijyo farxad lahaa kuwaas oo dadkii kasoo qaybgalay ay si weyn u mahadiyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa beerta shareecada ku qabtay barnaamij lagu sagootinayey ciidda kaas oo ahaa bandhig cilmiyeed lagu dhiirigelinayay barasha iyo ku hadalka luuqadda carabiga barnaamijka oo ahaa mid heerkiisu sarreeyey ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana qayb ka ahaa culimada oo iyagana dadka ku booriyey ahmiyadda ay leedahay in la barto luuqadda carabiga dadku markay luuqadda carabiga ay bartaan ilaahay diinkiisa way u dhowaadeen way barteen way xifdiyeen way akhriyeen way ku dhaqmeen way u dagaalameen kulanka qismigu tadwiirku ay qabteen waa in luqadda carabiga la barto waxaa dhalan doonta insha allah waxa weeye khilaafa islaamiya raashida luuqadda keliya oo dadka muslimiintaay ku wada hadli doonaan ama adduunka oo looga hadli doono ogaada luqa carabiya woy qof alla qofkii dawladda islaamka shaqo ka raba luqa carabiya inuu barto woy waxa weeye luqadaas ahmiyad weyn bay leedahay fahmiga diinteenna ayaa ku xidhan maqsuudkii meesha loo soco inaad fahantaanaa muhiim tacriibul umma waxaad mooddaa dhowr sano ayaa la soo bilaaba walaayada hadda midhaheedii meel fiican buu marayaa qaar ka mid ah ardayda macadka albayaan oo isaga ah macadka keliya ee lagu barto luuqadda carabiga ayaa dhankoodu waxa ay soo bandhigeen kelimaad ku saabsanaa luuqadda carabiga الثقة بالنفس من عوامل نجاح المرء في حياته والثقة بالنفس من دلائل القوة والنجاح متى كانت مبنية على أساس متين وتفكير سليم وعمل صالح فيجب أن نربي الأفراد على الثقة بالنفس قيل لفضيل بن عياض ما أزدك قال فأنتم أزهد مني قيل كيف قال لأني أزهد في الدنيا وهي فانية وتزهدون في الآخرة وهي باقية قيل رب قول أنفذ من صول ويقال من لم يعد قاعدا لم يعد قائما من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته هل تعلم أن صاحب أكبر ديوان في اللغة العربية هو ابن الروم هل تعلم أن الفرق بين نفد بالدال المهملة ونفد بالذال المعجمة kama marneen salaadiinta oo dhankooda ka soo qayb galay bandhigga ee muhiimadda waxaa waaye in luuqadda carabiga ah ay dadku bartaan yaryar iyo waaweyn rijaal iyo nisaa in lagu hadlo luqadda carabiga lua waayo macna qur'aankaa ku soo degay soo ma maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkan ahamiyad gaar ah siinayay kor u qaadista iyo barashada luuqadda carabiga waxaana jira qismi u gaar ah dardargelinta barashada luuqadda carabiga iyadoona degmada jilib laga furay maxadka albayaan oo ah maxad gaar u ah barashada luuqadda carabiga kaasoo soo saara koorsooyin kala duwan oo ardayda lagu siinayo shahaadooyin ka tarjamaya barashada luuqadda carabiga waad mahadsantahay walaalka cismaan xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu afduubtay magaalada nairobi iyadoona xog dheeraad ah laga helayo dhacdadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya xaars abduqaadir wararka ka imaanaya magaalada nairobi ayaa sheegaya in dowladda kenya ay xabsiga u taxaabtay xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaaladaasi wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in laba xubnood oo ka tirsan xildhibaanada murtadiinta ay xirtay xukuumadda nairobi iyadoona faahfaahin ku saabsan xarigooda aysan weli soo bixin labada nin ay xirtay dowladda kenya ayaa lagu kala magacaabaa axmed cabdi kooshin iyo xasan cabdinuur waxaana labada murtadba ay ahaayeen xildhibaanada sida aadka u mucaaradsan nidaamka murtadiinta ee xasan gargurte ma ahan markii ugu horreysay oo tallaab midan lamid ay la kulmaan xubno ka tirsan murtadiinta balse waa dhaqan ay leeyihiin madaxda kooxda riddada caana ku yihiin inay adeegsadaan wax la mida tabtan si ay u caburiyaan xubnaha mucaaradka ku ah ee kooxdaas ka tirsan mahadsanid xaaris macallimiinta madaariista deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga gedo ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo ay u soo gebagabaysay wilaayadaasi cazaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan eegaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowra diini u soo gebagabeeyey macallimiinta iskuullada iyo madaarista qur-aanka kariimka ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas dowradan oo socotay muddo saddex maalin ah ayay ku qaateen duruus kala duwan qaar ka mid a macallimiinta iskuullada iyo madaarista qur-aanka kariimka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey dowradda ay qaateen iyo siday uga faa'iidaysteen waxaan u mahadcelinaynaa walaayada islaamiga ee gado oo noo socotay muddo ilaa saddex beri ah dacwadaas oo ku saabsanayd kitaab aad iyo aad muhiim noogu ahaa markii aan akhrisanay ama noola dhameeyey aan si fiican ugu indha kala qaadnay lama soo koobi karo faa'iidooyinkaan ka helnay marka aad iyo aad kitaab muhiim u ah yuu noo soo gabad maktab dacwa islaamiya ee deegaanka tuulo barwaaqo aad iyo aad ayaan u faraxsannahay farxaddanada iyo shucuurtanada lama soo koobi karo waxaan leenahay meel kasta uu joogo maktabu dacwa islaamiya hawre ha uu sii socdo waan u duceynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku baranay dowladan duruq istadriis sida qaababka dadka wax loo baro kitaab yar oo magaciisa la yidhahdo kayfa takunu mucalliman naajixan sidii aad ku noqon lahayd macallin guulaystay kitaab aad iyo aad noo anfacay oo aad iyo aad aan u raadin jirnay ayaan ahayn haddaan nahay macallimiinta deegaanka tuulo barwaaqo ilaahay subxaana watacaala baa maantana makeniyey in aan waxa weeyaan ka faa'iidaysano aad iyo aad baana uga faa'iidaysanay waxaana ka faa'iidaystay dhammaan macallimiintii deegaanka joogay hadday yihiin macallimiintii madaarista qur-aanka dhigaysay macallimiintii iskuullada macallimiintii macaahidda sharciga iyo macallimiintii maraakiista dhegaysay intaba way ka faa'iidaysteen si fiican ayaynan oga faa'iidaysteen waxayna noqotay dowladan dowlo maqbuul ah oo waxa weeyaan aad deegaanka looga hadalhayo oo awal horena aad waxa weeyaan loogu baahnaa waxaan mar labaad u mahad celinayaa maktabu dacwa derdergelinta dacwo iyo dowlaadka ay wado ayaan oga mahad celinaya waxaana ka codsanaynaa oo ku hadlaya afka macallimiinta dowladan oo kale in naloo soo celceliyo ayna midaan nagu ekaana mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad inaan qaadano waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiintii ka soo qayb gashay oo saddexdaas beri qaadatay duruusahaas kala duwan oo haddee lemahaye aada u qiimo badan marka waxaa weeye waxbarashada maanta aan haysano iyo amniga aan haysano iyo barwaaqada aan haysano ilaahay subxaana watacaala kor buu noo wadaayayaan anagu hoos isu dhigin ilaahay subxaana watacaalana hanagu anfaco waxbarashada way mahadsan yihiin walaayada guud dowladan ayaa qayb ka ah dowlaadka silsiladaha ee sida habsami leh uga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona si weyn uga faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan wilaayada waad mahadsantahay walaalka cazaam ugu dambayntii bulshooyinka ku kala dhaqanaa degmada kamsoma iyo deegaano hoostaga degmada ceel buur ayaa goobo fagaarayaalaha ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataib aynu ku harmarno kamsuuma iyo bashiir muxidiin ow ayman
halkan oo ah isgoyska shareecada degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa lagu daawaday saacado kadib markii mu'asasada alkataib ay baahisay filim cinwaankiisuu yahay sidee baad ugu qanacaysaa fadhiga oo ah hadiyadda ciidda laguna soo saaray toddoba luqadood soona bandhigayay dhibaatada ay wajahayaan si guud ahaan muslimiinta caalamka si gaara tacdiyada iyo xadgudubyada yuhuudda ay ka geysanayso filistiin iyadoona sidoo kale muuqaalka uu soo bandhigayay akademiyada tababarka ee sheekh usaama bin laadan oo ay kasoo qalinjibiyeen dufacaad ka tirsan ciidamada gaarka ah ee mujaahidiinta kumanaan ka mid a dadka ku dhaqan degmada kamsuuma iyo nawaaxigeeda ayaa fagaarahan ku daawaday filimka cusub kuwaasoo ugu horeyn si dareen la u daawaday dhibaatada loo geysanayo muslimiinta oo ay bannaanka soo dhigtay kaamirada alkataa'ib fikirkooda ayna ku biiriyeen dadweynaha kamsuumo waxaan daawanaynaa filimkii cusbaa ee waxa weeyaan hadiyada ciidda qaybaha ugu horeeya filimka walaal waxa weeyaan waxaa lagu soo qaadanayaa ma'saada iyo dhibaatooyinka maanta lagu hayo muslimiinta meel kastoy joogaan iyo gumaadka loo geysanayo muslimiinta gaar ahaan walaalaheena falastiin iyo dhibaatada ku dhacaysa ayaa waxa weye filimka qaybihiisa ugu horeeya waxa weye lagu soo qaadanaya magaas si fiican xiliyadaas markaa marayso waxa weeye calooshaad u duwanaysaa waad murgoonaysaa ciil iyo caro ayaad buuxsamaysaa magacee macalin cusmaan maxamed kuulow degmada kamsuuma waxaana hadda ku suganahay isgooska shareecada wuxuu kugu reebaa uurkutaale iyo waxawaaye murug aad u aad iyo aad u ballaaran markaad aragto gumaadka loo geysanayo walaalahayna reer falastiin xalooshaana ayaana guwanayso jirkaana ayaa jiriirocanayo waa dhibka ay ku hayaan nimankii kufaarta oo yahuudda ah markaad aragto waxawaaye aad iyo aad ayaa tiiraan iyo waxawaaye murugo iyo ay kugu reebaysaa qaybaha dhexe ilaa dhammaadka filimka waxay alkataa'ib ku soo bandhigtay mucaskarka sheekh usaama bin laadan kaasoo labaqabowsi u ahaa dadka muslimiinta maadaama ay ku daawadeen diyaargarowga libaaxida islaamka ee bariga afrika laakiin markii lasoo gaaro waxa weeyaan mujaahidiinta iyo diyaargarowga ay ku jiraan iyo waxa weeyaan siday u tababaranayaan ay u tadbiiqinayaan waaciduu lahum iyo alaa ina alquwata arami ay u tadbiiqinayaan aad baad u farxaysaa oo niyadaadi waxa weeyaan aad bay u farxaysaa ma garate dhammaan qaybihiisa kala duwan saameyn gaara ayuu leeyahay waxaa iigu yaabka badnaa qorigii weynaa ee beka imka ahaa iyo culayska uu lahaa iyo walaalaha siday u xakameynayaan ee waxa weeyaan uusan dhaqdhaqaaq iyo midna u lahayn iyo sida waxa weeyaan shiishka ay ugu toosinayaan baa horta waxa weeyaan si aada isoo jiitay iyo guud ahaanba waxa weeye qaybaha mucaskarka walaaluhu ay soo bandhigayaan waxaaba isleedahay waxani waa wax khawaariqulcaadaada ma garat isdaarkan ayaa ka mid noqonaya aflaamta ugu xiisaha badan oo ay soo saarto alkataa'ib maadaama uu diraya fariimo kala duwan waxaana guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka iyo dibadda ay ahaayeen kuwa si adaa u sugayay inta aan la baahin waad mahadsantahay walaalka abu ayman sidoo kale marwaan maxamed ayaa warbixin inooga diyaariyey mu'asasada alkataa'ib muuqaalkii dhowaan oo ay soo saartay oo lagu daawaday deegaano hoostaga degmada ceelbuur
xili deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si weyn looga daawaday filimka cusbaan ee dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba waxay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada celmeegaag iyo ceelqoxlo goobo fagaarayaal ah oo ku yaala deegaanadaasi ku daawadeen aflaam kala duwan oo jihaadi ah fagaarayaasha lagu daawanaya aflaamtan ayaa waxaa soo xaadiray bulsho fara badan oo ku kala noola deegaanada ceelqoxlo iyo ceelmeegaaga waxaana aflaamtii lagu fiistay fagaarayaashaasi ay ahaayeen filimkii cusbaa ee dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba iyo sidoo kale filimkii maalmo ka hor mu'asasadu ay ka soo saartay weerarkii ka dhacay deegaanka ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduuda markii ay soo dhammaatay daawashada aflaamtaasi ayaan mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay fagaarayaashaasi iyagoona ka warbixiyey dareenkooda anigu waxaan dhihi lahaa markaan fiirsaday filimkii aan caawa alkataa'ib aan fiirsannay waxaa ila cajaa'ib badnaa oo aan aad uga xumaaday oo aan ka qiirooday oo xaqiiqa dhiigguu i istaagay ummaddii muslimiinta aheed oo oo lagu leynayay qasa oo reer falastiin aad baan uga xumaaday indhahayga ilinbaa ka timid haddaan maanta meel aan u maro aan heli lahaana xaqiiqatan waxaan is leeyahay maxaanku yidhaahdaa lugaad ku tegi lahed xataa gaadiid uma baahateen wargumaysiga laydiin sheegayaa waa dadka sidaa dadka u dhigaya oo saa u jirdilaya oo maxaanku yidhaahdaa silaca u dilaya gumaysigu ninkaa waaye indhihiinnaad ku aragteen markii aan aragnay rafaadkii iyo wareerkii ummadda muslimiinta cadowga uu ku sameeyey raggii u istaagay ee u diyaargaroobay ee soo bandhigay ee ka dhiidhiyey dhiigga baxaya iyo dhididka baxaya iyo ummadda qubanaysa alxamdulilaahi uma alxamdulilahi mahad ilaahay kadib waxaannu maxad helinaynaa ummadda mujaahidiinta ahee maanta u taagan ummaddaa dhiiggooda inay soo celiyaanee diintoodii ku dhaqaan ee isticmaarka iyo gumaysigaa haboobay ay ka dulqaadaan hadda waxaa weeye ummadda muslimiinta oo ha baraarugto walaalahooda hiil iyo hoo hala garab taagneen waxa weeye maalkooda ha bixiyaano ilaahay waxa weye naftooda ha ka gataano bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin anoo jooga deegaanka ceelqooxle waxaan fiirsannay filimkii lagu soo bandhigay falastiin waxaan fiirsannay falastiin maaragtay yuhuuddu say u gumaadayso waa ka xunnahay insha allah waxaan rajeehaynaa inaan maaragtay yuhuudda aan la dagaalanno meeshaan ugu tagno insha allah waxaan arkanay dadka muslimiinta ee falastiin oo cadowga yuhuudda ay gumaadayaan ay jirdilayaan ayaan aragnay aad iyo aad ayaan ugu kullaannay taas marka dambene mujaahidiinta oo cadowgii xubnahooda ka mid ah baktigooda ku jijiidaya ayaan fiirsanay degmada caaldheer ilaahay ayaana ku mahadsan waxay daawashada aflaamtaani ee bulshada ku dhaqan deegaanada ceelqoxle iyo ceelmeegaha ku soo aadaysaa xilli degmooyinka iyo qaar ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud lagu daawaday aflaamtan jihaadiga ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu